bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah bab الnahyi can اtikadi اlqburi masaajida iska reebidda layska reebay cadaynteedii buu u baab yahay can itikaadi اlqubuuri qubuurta oo laga dhigto masaajida meel lagu tukada laga dhigto oo abwaabu lmasaajid ayaan ku jirnay meelaha masaajidda ka reeban waxaa ka mid ah qubuuraha sida uu tarjamadan hadda u baabeeyey macnaha iyo cilada loo reebayna waxa ay tahay lianlaa yuftatana bihaa si aan qubuurahaas loogu fidnoobin waana sida ay sheegeen alxaafid ibnu xajar iyo alimaamu nawowi dhammaan marka saasay tilmaameen wa mabda'u shirki almugaalaatu fi saalixiin shirkiga bilowgiisana wuxuu ka bilowday dadka saalixiinta oo quluwi lagu sameeyo nebigana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan xadiid imaam malik fi lmuwada uu kusoo saaray ilaahu qabrigayga sanam ha ka dhigin haddii marka qubuuraha in lagu fidnoobo oo loogaga fidnoobo asludiin haddii aynan suurtagal noqon karin nebiga kama ducaysteen salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi culimada qaarkood waxay yidhaahdaan cilada loo reebay waxay tahay waxyaabaha qubuuraha qofku marka carada ay ku daranto dhiiggiisii iyo carunkiisii iyo marka ay carada isku darmaan waxaa dhici karta marka in qoyaankii iyo waxyaabaha caradii sidaas ku najaasowday ayaa markaa inuu ku tukado laga cabsana oo baab marka waxay ka dhigeen min baabi min baabi ijtinaabi najaasaat ayay ka dhigeen laakiin ciladaas inay cillo oo istimbaadba haddii la raba ha lagu keenay cillo daciifa inay tahay waxaa ku tusaayo qubuurihii ambiyada waayo waxa la reebayba xataa ambiyadana carada ma cunto najaasna laguma sheegi karo ambiyada ilaahay nacam oo iyaga marka waxa laga hadlayana waa qubuuru lambiyaa baaba la sheegaa nacam marka cilladu inaynan najaas ahayn waa muuqataa oo ay tahay lianlaa yuftatana bihaa leanna xadiidka caa-isha waxay leedahay lowlaa dalika ubrisa qabruhu haddii aan laga baqaynin in lagu fidnoobo qabrigiisa bannaankaa la dhigi lahaa oo qubuurtaas dadka meesha lagu aaso ayaa nebiga lagu aasi lahaa laguma aasin waa la qariyey qolka caa-isha marka lagu duugay oo isagu u baahnaa in markaas isti-daan iyo waxyaabaha u baahnaa ayb wbilisnaadi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasri qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can macmarin wayunusa wahuwa bnu yaziid alayliyu qaala qaala الzuhriyu akhbaranii cubaydullahi bnu cabdillaahi ana caaishata zawja الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama wabna cabaasin radia allahu canhuma qaala lama nuzila birasuuli اllahi sal l slama nebiga markii lagu soo degay yani sakaraadka fatafiqa wuxuu gudagalay uu gudagalay yaطraxu khamiisatan inuu yani ku tuurayo go ama maro lahu isaga u sugnaaday calaa wajhihi wejigiisa inuu ku tuuraayo korkiisa faida اqtama haddii uu caburo kashafahaa waa feydayay can wajhihi wejigiisuu ka feydaayey qaala wuxuu yidhi wahuwa kadalika isagoo xaaladaa ku jiro lacnat اllahi calى اlyahuudi wالnasaara yahuud iyo nasaaro lacnadii alla korkooda ha ahaato ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurahooday waxay ka samaysteen masaajida meel lagu tukado ishkaal baa imaanayo nasaaradu nebi iyagu nebigoodu waa nebiyullaahi ciisa nebi ciisena ma dhimanin sidee marka ambiyaaihimtaan marka ay ugu taallaa ayaga ishkaalkaa marka riwaayada riwaaya muslim uu warinayaa bixinayso lacnat ullaahi cala alyahuudi wاnnasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim wasaalixiihim wasaalixiihim ayay ku dareen marka nasaarada saalixiintooday ka dhigteen qubuurahoodii bay masaajid ka samaysteen waxyaabaha ummaddan ay uga dayatay ummadahaasna qeyb ka mida waay middan nebiguna uu waqtigii ugu dambeeyey uu dhimanayay uu ka digaayey xadiidka jundubna wuxuu lahaa shan maalmood intuunan dhimanin ka hor ayuu nebigu ka digay marka ummaddan muslimiinta laftooda ummado badan baa meeshaas marka ku fidnaysan imaamu shaaficina waxaa laga wariyey sida muhadabka shiraazi uu ku wariyey iyo qeyrkiisba isagoo ciladan ka hadlayo wuxuu yidhi waxaan nacayaa buu yidhi an yutakhada qabri in laga samaysto buu yidhi masjidan markaa sababka uu ku cileeyeyna waxa uu yidhi liajli اlfitnati calayhi wacalaa man bacdahu isagana fitnay u tahay dadka gadaal ka imaanayana fitnay u tahay dadka qaarna de waaba laga celi la-yahay oo marka xataa waxaa la sheego ma u adkaysa karaan wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa hishaam bnu curwata qaala xadaanii abi can caaishata radia allahu canha ana uma xabiibata wa uma salamata dakarataa waxay sheegeen kaniisatan kaniisad ra-ataahaa ay ku arkeen bilxabashati xabasho ay ku arkeen fiiha tasaawiiru masawiro ayaa dhexdeeda kusu ayaa ahaa faqaala rasuulu llahi sal l slam markaa nebigay uga sheekeeyeen waxaana laga qaadanayaa qofka waxa uu arko ee qariibka ku ah inuu ka sheekay karo si cilmigeeda uu u ogaado faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ina ulaa'ika ka kuwaadaas idaa kaana fiihim arajulu saalixu nin wanaagsan haddii uu dhexdooda ahaado famaata ou dhinto banow calaa qabrihi masjidan qabrigiisiibay masjid ka dhigayaan ayay ka dhisaan wasawaruu waxay sawirayaan tiika suwara yacnii tilka suwar masawiradaas ayay ku dhajinayaan ay ku sawirayaan ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allahi tacaala kuwaas ilaahay agtiisa waa kuwa khalqiga ugu shar badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka dadka qiyaamaha yaa ugu shar badan marka la yidhaahdo kuwa qubuuraha iyo masaajidda isdhexgeliyo ayaa ilaahay agtiisa qiyaamaha dadka ugu shar badan maxaa yeelay waxa ay falkinayaan ayaa wuxuu yahay ilaahay cibaadadii asalka isaga u ahayd in laga leexiyey sabab u noqonayaan ama adigu fahm ama fahmin xadiidka sidaa buu leeyahay ayb qaala baabu lfadli fi ityaani lmasaajidi marka haddii qubuurta iyo masaajida de qubuurta ay horeeyaanna xaq qubuurtaa iska leh oo masjidkii baa meesha ka baxayo haddii masjidku uu asal ahaa ee gadaal laga soo geliyeyna waa laga bixinayaa baabu lfadli fi ityaani lmasaajidi masaajida imaatinkooda fadliga kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin whw abu xafsin اlfalaas qala xadaanaa yaxya qala xadaana bnu abi di'bin huwa mxamed bn cabdالraxman bn abi di'b alimaam qala xadaana alأswad bn اlcalaaء bni jaariyaة الthaqafiy wahuwa hiqaة rawaa lahu muslim wالnasaئiyu can abi salamata huwa bnu cabdالraxman can abi hurayrata can الnabiyi slى اllah عalayh waslama qaal xiina ykruju alrajulu qofka marku ka baxaayo min beytihi gurigiisa ilaa masjidihi masjidkiisa uu u baxayo xaggiisa fa rijlun lug tuktabu xasana tuktabu waxay dhigaysaa xasanatun nacam xasano warijlun lugna tamxu warijlun lugna tamxuu waxay tirtiraysaa sayi-atan xumi ayay tirtiraysaa marka lugna waxaa lagu qoraa iyada darteed xasano lugna sayi-ay tirtire marka fa rijlun taktubu xasanatan wa rijlun tamxu xasanatan lugna waxay qoraysaa xasano midna sayi-ay tirtiraysaa oo sababay u noqonee wa tarjamada marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu nahyi can manci الnisaai min ityaanihina almasaajida baabu nahyi iska reebidda layska reebay caddaynteedii buu u baab yahay can manci الnisaai haweenka yacni in loo diido oo laga celiyo min ityaanihina imaatinkooda almasaajida ay yimaadaan wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can الzuhriyi can saalimin can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam ida اsta'danat imra'atu axadikum midkiin haweentiisa hadday idin dalbato ilalmasjidi masjidka xaggiisa ay u idin dalbato inay aado falaa yamnachaa zawjka yaanu u diidin xaaskiisa hadday masaajid baan aadayaa dhahda yaanu u diidin waa markaas haddii ay dariiqadii sharciga ku socoto haddii laakiin ay masjidkii aadayso oo ay barafuun oo kale ismarinayso oo ay dharkeedii dhar yacnii aan fiicnayn iyo ay qaadanayso oo kale markaasoo kale hadduu munkar ku arko waa ka celi karaa sida cabdullahi bn almubaarak iyo keyrkii laga wariyey ayb caa-isha radiallahu canha iyada waxay dhihi jirtay hadduu nebigu ogaan lahaa naaguhu waxay soo siyaadiyeen oy la imaadeen lamanacahunna waa u diidi lahaa markii dambe caaisha saasay dhihi jirtay hadduu nebigu ogaan lahaa haweenku waxay soo kordhiyeen waa ka celin lahaa sidan ay yeelayaan masaajidka waa ka celin lahaa waxyaabahaas oo dhan marka dabcan cillo ma noqonayaan oo hadda haweenka looga reeba masaajidda laakiin haddii munkar daahira oo muuqanaya munkarkaas waa loo cuska karaa waana looga reebi karaa licumuumi xadiidi abi saciid man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi yaduna waa ka caamsan tahay yacnii yaddu maahan keliya qofka in la garaace wixii in laga celiyo laga hor istaago amar looga hor istaagi karaa hadduu jiro waa munkarkii oo la doorinayo bilyadi lagu doorinayo taas marka halkaas ay gelaysaa ayb laakiin hadday wixii sharciga ku socoto munkar hadda aynan ku soconin bimujarad bixidda in loo diido maya taas nebigu waa reeba waana midda xadiidka uu hadda u baabaysan yahay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man yumnacu yaa loo diidayaa min almasjidi masjidka yaa laga reebayaa oo loo diidayaa wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur wa huwa alkowsaj qaala xadaanaa yaxyaa can ibni jurayjin qaala xadaanaa caطaa can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man akala qofkii cuno min hadihi shajarati geedan ka cuno qaala waxa uu yidhi cataa waay waxa dhahaya awala yowmin maalintii hore oo koowaad oo xadiidka aan ka maqlay cataa ibnu jurayj baa wuxuu leeyahay markii ugu horreeyey cataa wuxuu yidhi athuumi geedii buu marka macnaynayaayo athuumi toonta uma qaala wuxuu yidhi mar dambe haddana athuumi waalbasali waalkuraafi ayuu ku daray marka toonta iyo basasha iyo kuraadka geedka la yiraahdo falaa yaqrabanna iyu noo soo dhowaanin fii masaajidina masaajideenna dhexdeeda sababtu waa maxay fa ina almalaa-ikata malaa-igta tata'adaa way ku dhibtoonaysaa mimaa yata'adaa minhu linsu insiga waxa uu ku dhibtoonayo yacnii waxa bani aadamku dhibsanaya malaa-igtuna dhibsanayaan marka toontan iyo basashan iyo waxaas marka malaa-igtii waa ku dhibtoonaysaayo waa soo urayaan ayb xalaal miya mase xaaraan miya ma laga hadlayo haddana dad baa markiiba waxay la soo boodayaan oo basashii maa la xarimay toontii miya xaaraana maya shaygan isagoon xaaraan ahayn cunidiisa laakiin dadkii in la dheeho oo iidaa lagu dhibo ma bannaanaanaysa cillada marka xukunkan falaa yaqrabanna falaa yaqrabanna waa nahyi nahyigaas sababkiisu waa maxay ciladiisa jumladan fa-da wadata wa sababtoo ah waa lagu dhibtoonayaa iidaa waa cilada cilada marka la fiiriya alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman waaye wax kasto ayaa soo gelaya marka oo qofku marku soo isticmaalo lagu dhibtoonayo oo aan laag istaagi karin dii tuuntii iyo basashii waxaa gelayo sigaarkii oo ka daranba xataa fuqahada qaar waxay geliyaan wax ka baxsan qofka kasabkiisa oo qofka maalan bakarka oo afkiisa oo uraya mar walbo oo cudur ah af urkaas cudur dadka qaar cudur uu ku yahay bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waxay ku tirinayaan min acdaari takhalufi can iljamaaca cudurdaarada jamaacada looga hari kara leanna waa lagu dhibtoonayaa dhibku markaa uu xasilayaa qaarkoodna waxay leeyihiin safafka gadaale haddii aan dad ku tukanaynin isagu inuu gadaal iskaga tukado jamaacadiina xaadiro waa yeeli karaa dhammaan marka meeshaasay raacayaan fa ina almalaa'ikata tata-adaa mima yata-adaa minhu linsu dadka hadda waa tasaahulaan arrimahaas iyadoo salaadu dhowdahay uu ogyahay ayuu basal cunayaa toon buu soo cunayaa masjidkii markuu soo galana waa laga waa la dhibsanayaa dadka qaarna iskaalsooyinkooda aada ba ayay u urayaan oy dadkay ku dhibaan ayagana iskaalsada iskaalsadii buu ku dhididayaa ku dhididayaa masaajidkii buu la soo galaa xataa qofka dambe meesha iskaalsada uu kula istaagay inuu ku sujuudo waa ku adkaanaya dadka ayb qaarkood musqushay la gelayaan weysadii bay la aadayaan iyadoo qoyanay kala soo baxayaan masjidkii dhammaay waa urinayaan waxaas oo dhan oo dadku ay dhibsanayaan waa in laga daayo masaajida baabu man yukhraju min almasjidi yaa masjidka laga bixinayaa nasaa-i caadadiisu waxay tahay halka xadiid riwaayaadkiisa wuxuu uga faa-iideystaa axkaamta laga qaadanayo anwaacdeeda ayuu mid walbaa tarjamo ka dhigtaa wabihi qaala akbaranaa mxamed bn lmuhana qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa hishaamu wahuwa bnu abi cabdillahi dastuwaa-iy qala xadaanaa qataadaة can salim bn abi ljacd can macdana bni abi طalxata wahuwa alyacmuriyu shaamiyu hiqat ana cumar bna alkhadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi inakum ayuha nnaas idinku dadow taakuluuna min shajaratayni laba geed ayaad ka cunaysaan maa uraahu maa uraahumaa la imala gelin maayo oo yacni u malayn maayo ilaa khabiihatayni inay laba geedoo xunxun ay yihiin ma ahan hada albasalu basashaan wathuumu iyo toonta walaqad ra-aytu nabiy اllahi salى اllahu alayhi wasalama nabigaan arkaayay idaa wajada riixahumaa urkooda haddii uu dareemo min arajuli qofka uu ka dareemo amara bihi waa amraaye faukhrija ila lbaqiici markaasaa masaajidka inta laga bixiyaa baqiic loo saarayay faman akalahumaa qofkii cunayo falyumithumaa ha dilo dabkan karis ha ku dilo marka yacni urka iyo hahda ha ka saaro oo karis ha ku dilo ayb marka iyaga marka ay soo xaaladda ay soo urayaan unbaa la reebay ee qofku hadduu kariyo oo uu dabgeliyo urkii ma jiraya markaa dhib ma laha ayb ikhraajkiina marka waa kaas in masjidkii laga bixinayo qofka marka masaajidka waxaa waa looga bixi karaa ayb laakiin de qofka iyo qofkii awoodeeda laha ka bixi karan ama ha ahaada awood yacni markaas suldo ama awood heybad oo qofkii awood heybadeed iska leh oo isagu dadku ay ka heybeysanayaan waa ka bixi karaa waqtigii hore dadka culummada waa laga heybeysan jiray nacam dadka qaar masaajidoodoo kale waxaa dhici jirtay inay waxyaabaha qaar ka celi kareen oy u sahlaneyd oo dadku markay ka bixiyaan safka hore ama kan kale ay iskaga bixi jireenoo xoogaa ay madaxa hoos u foorari jireen laakiin de waqtigan iyadaa dhibkiisao la jooga wixii qofka uu awoodo unbuu sameynaa dabcan baabu darbi اlkhibaa'i fi lmasaajidi baabu bayaani xukmi darbi اlkhibaa'i teendhadii in la yeelo xukunka caddayntiisiibu u baab yahay fi lmasaajidi masaajidda dhexdooda yacnii masjidkii in xoogaa teendha laga samaysto meel yar oo qol yar marka qofka hadduu ku ictikaafayo iyo kale wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud qaala xadaanaa yaclaa huwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa yaclaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can camrata can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal l slama idaa araada hadduu doono an yactakifa inuu ictikaafo salla subxa ayuu tukanayay uma dakala wuxuu gelayay fi lmakaani aladii yuriidu meesha uu rabo an yactakifa fiihi inuu ku ictikaafo fa araada wuxuu doonay an yactakifa alcashra alawaakhira tobanka dambe inuu ictikaafo ayuu doonay min ramadaana fa amara waa amray faduriba lahu khibaa-un waxaa loo yeelay marka oo loo sameeyey teendho ayaa loo sameeyey wa amarat xafsatu xafsana way amartay in loo sameeyo faduriba lahaa khibaa-un baa loo yeelay falamaa ra-at zaynabu markay aragtay khibaa-ahaa xafsa teendhadeeda amarad iyadana way amartay faduriba lahaa khibaa-un teendhaal loo yeelay falamaa ra'aa dalika rasuulu llahi sal ly slam nebigu markuu arkay qaala wuxuu yidhi albira turidna war ma samafal iyo khayr ayaad doonaysaan falam yactakif fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ma ictikaafin wactakafa cashran min shawaal wuxuu ictikaafay toban shawaalka ka mid ah ayb marka dee nebigu wuxuu diiday haddii qof walbaa teendha masaajidkii ka dhigto mafsado inay marka timaado masjidkiiba dadkii ciriiri iyo uu ku noqdo binaan calaa dalika ayuu marka u diiday oo iskaga dhaafay iyo mas'alo kalena meeshan waa ku jirtaayo waxay tahay shayga sunnada ah waa in sunno inuu yahay loo fahmo yacnii shayga sunnada in waajib ka ahayn waa in waajib inuunan ahayn loo fahmo wixii nebigu sameeyo dadka waxay u fahmayeen marar qaar waxaa loo fahmayaa waajib oo kale si marka nebigu fakarkaas ama fahamkaas uu u riixo ayuu mararka qaar iska dhaafi jiray hadda markan ramadaankan waa ka tegay ictikaafka nebigu booskeediina shawaal u ictikaafay laba mas'aleba waa laga qaatay ictikaafka ramadaanku sunno inuu yahay ta kalena waxa ay tahay bil aan ramadaan ahayn in la ictikaafi karo oo ictikaafku shardi inuunan u ahayn soon lianna asalka shawaal bil yacnii soonkeedu waajib yahay ma ahan dabcan waana usoo qaataan culimada xadiidkan ictikaafku soon inuunan shardi u ahayn qolooyinka qabo maalikiyada iyagu shardi ka dhigayo laakiin shaaficiyadoo kale xadiidkan yay soo qabanayaan ayb wbihi qaala akhbaranaa cubaydاllaahi bnu saciidi marka iyo in masaajida teendha laga samaysan karo lanna nebigu waa ka samaystay waxa hadda uu u diiday waa macno kale wabihi qaala akhbaranaa cubayd llaahi bnu saciidi qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can caaishaةa radia allahu canha qaalat usiiba sacdun sacad ayaa la asiibay radia allahu canhu yowma alkhandaq maalintii khandaq ramaahu rajulu min qurayshin nin reer quraysh abaa wuxuu kusoo tuuray ramyatan yacnii halmar ganid ayuu kusoo ganay fi l akxali halbowlaha markaa lugta yacnii halbowlaheeda ayuu kala helay akxalka waa cirqun waxaan u jeedaa dhudhunka cirqun fii wasati diraac waa xidid halbowle ah oo dhudhunka dhexdiisa ku yaallo ayb waxaana la yidhaahdaa cirqu lxayaa waa xididka laga yani noolaanayay haddii la gooyo ma istaagayo dhiigga haddaan la celinin ama la tolin waa xidid weyn macruufna waay halkan waa ku jiraa xidid saasa jagular vaynay dhahaan marka xididkaas waa xididka marka qofka xataa marka ama dhiig laga qaadayo cirbadda weyn la geliyo oo dhiig deg deg oo ku shubmaayo dhiigga marka xididkaas ayay ka qabsatay marka dabcan marka dhiiggii baan joogsanin fa daraba calayhi rasuulu llahi sal l slama khaymatan nebigu marka teendha ayuu u sameeyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ayuu ugu sameeyey liyacuudahu min qariib si uu uga soo booqdo meel dhow yacnii nebigu mar walba soo uga warqabo ayb markii dambena dhaawacaas unbuu u dhintay radia allahu canhu maxalushaahidka marka in teendha masjidkii laga samaysan karo waa laakiin bishardi maqsuudkii loogu talagalay waa inaynan dhibaynin oo aynan ciriirinaynin dadkii tukanayay qaala baabu idkhaali sibyaani lmasaajida ilmaha yareergelintooda masaajida lasoo geliyay caddaynteedii u baab yahay xukunkaas wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leysu can saciid bn abi saciid wahuwa almaqburiyu can cmr bni sulaymin الzuraqiy anahu samica abaa qataadata yaquulu baynaa naxnu juluusun xilli aan nahay kuwa fadhiya fi lmasjidi masjidka id kharaja calaynaa rasuulu llahi sal l slam nabigaan ugu soo baxay yaxmilu isagoo sido umaamata binta abilcaas bni rabiic wa ummuhaa hooyadeedna zaynabu bintu rasuulillahi sal slam umaama isagoo wado oo gabadhiisa ay dhashay oo awow oo u yahay ayuu markaa waday isagoo xambaarsan buu noo yimid wahiya sabiyatun iyaduna ay yar tahay sabi ay tahay yaxmiluhaa oo isagoo markaa xambaaraya ayuu noo yimid xambaarsan fasallaa rasuulu llahi sal l slama nabiga waa tukaday wahiya calaa caatiqihi iyada oo dhabarkiisa saaran yacnii garabkiisa saaran korkiisa yadacuhaa waa dhigayay idaa rakaca hadduu rukuucayo wayuciiduhaa waa soo celinayay idaa qaama hadduu kacayo xataa qadaa salaatahu ilaa salaadiisii uu dhammeeyey yafcalu dalika bihaa sidaa buu ku sameynayay maxalu shaahidka marka waxay tahay gabadhaa yartaa masaajidka nebigaa soo geliyay sal ll l slam marka ilmaha in masaajidkii lasoo gelin karo xadiid dhahayaa jiro janibuu sibyaanakum wamajaaniinakum masaajidakum dadkiina waalwaalan iyo ilmaha yaryarka masaajida ka dheereeya xadiidkana marka aimatu ahli اlxadiid inuu daciif yahay bay caddeeyeen ayb kuwaanaana ka xoog badan ayb wax hadda khusuusiye ana meeshan ka muuqan mayso oo yacnii in hadda nebigay u gaar tahay waxay u baahan tahay deliil khusuusiya in nebiga loo siiyo nacam haddii ilmaha yararka keligood iyadoon laga warqabin ama keligood iska ah in layskaga sii daayo masaajidda ma aha maxaa yeelay waa hadlaynayaan ee xadiidkii abu daawuudna wuxuu ahaa amara min xadiidi caaisha amara rasuulu llahi sal l slam an tubna almasaajidu fi dduuri wa an tudayaba waa nebigu in masaajida la dhiso xaafadaha laga dhiso amray iyo in la udgiyo wa tudahar oo la dahiro la nadiifiyo marka masaajidkii waa la ilmo waa geli karaan macnaheedu maaha in laysaga sii daayo oo aan wax iyagoo aan lagaga warqabi karin ayb haddii hadda cunug marka hadda xafaayad iyo wax loo xiray oo kale uu yahay oo hadda aan cabsi jirin ha haddii dhib male haddii laakiin cunugu inuu iskaga kaadin karo ay yacnii cunug yaroon kaadidiisa wixiisa aan kontarooli karin ama aan sheegaynin in layska soo gelgeliyaa ma fiicna min hada albaab aysanna u fiicnayn hadday dhacdo inuu ku kaadiyana waa in qofkii keenay uu ka warqabaa si meeshaas marka uu loo dahiro loona nadiifiyo ayb baabu rabط اlasi marka waxaa kaloo xadiidka ku jiro umaama inuu nebigu xambaaray salaada isagoo ku jira marna dhigayay marna qaadayay meeshan iyadana ahlucilmiga sida alimaamu nawowi oo kale waxay leeyihiin qisadaani ma ka hor imaanayso xadiidkii ina fi salaati la shuqlan salaada nebigu waa kii yiri uskunuu fi salaati salaada ku xasila salaada dhexdeeda shuql ayaa ah qofku inuu iska dhaqdhaqaaqo maanta dhan salaad isagoo ku jira ma aha marka xadiidkaas iyo kan iska hor imaan maayaan sababtoo ah dhaqdhaqaaqa la sheegayo waa dhaqdhaqaaq markaa yacnii isku xiriiro badan badnaantana waxay culimmadu ku xadeeyeen saddex dhaqaaq inuu yahay saddex xarako oo isku xigto oo aan markaa yacnii wax rukniya u dhexaynin qisadan hadda laakiin waxaa ka muuqdo arkaan inay u dhexaysaba leanna markuu taagan yahay nebigu waa iska waa wataa dhaqaaq ma dhaqaaqayo markaas markuu rukuuco ayuu dhigaa rukuucdii buu gelayaa duma-niinaa ku jirto waa ictidaalayaa samic allahu liman xamida ayuu dhahayaa markaa waa soo qaadanaa daban markuu soo socduu soo qaadanaya ictidaalkii iyo dumaaniinadii kadib haddana markuu sujuudo waa dhiga xarakaadkan marka xarakaad isku xigxigo inaynan ahayn saddex isku xigto inaanay ahayn bay sheegaan ayay meeshaas ku ku tawjiihiyaan qaar iyaga waxaa jira dhahayo kaanat tatacallaqu bihi waa ku dhegaysay iyadaa ku dhegaysay nebiga aayar uu iska soo kacayay xoogaa laakiin taas ibnu xajar iyo waa bushiyaan sidaan horaaroon baabu rabdi alasiiri asiirka ama maxbuuska ku-xiritaankiisa xukunka caddayntiisii buu u baab yahay bisaariyati lmasjidi masjidka tiirkiisa in lagu xiro wa bihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala xadathana leytu can saciidin can saciid bn abi saciidi wahuwa almaqburiyu anahu samica abaa hurayrata yaquulu bacatha rasuulu llahi sal l slama khaylan nebigu farda ayuu diray qibala najdin fajaءat birajulin nin ayay la timid min bani xaniifa reer bani xaniifa a yuqaalu lahu humaamatu bnu uhaal sayidu ahli lyamaamati yamaamo sayidkeeda ahaa yamaama haddaad maqasho waa riyaad nafsi riyaad riyaad bay ka mid tahay hadda lafteeda farubita waxaa lagu xiray bisaariyatin min sawaari اlmasjidi tiir tiirarka masjidka ka mida ayaa lagu xiray mukhtasarun ay hada kani mukhtasarun xadiidun mukhtasarun weeyaan qiso dheer buu lahaayo isaga islaamnimadiisii iyo qubayskii uu qubaystay iyo qisadaa dheer buu lahaa marka uu soo gaabiyey hadda mukhtasarun buu yihi imaamu الnasaa-i xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii loo tarjamay oo ah asiirka ama maxbuuska in lagu xiri karo masjidka waxaa laga fahmaa marka meesha nebiga sal ll ly slam xilligiisii xabsi ma jirin oo ilaa hadduu xabsi jiro xabsigaa la geey lahay laakiin waqtiga cumar ayaa xabsiga cumar baa ugu horreeyey xabsi yacni inuu sameeyey daar ou maka ku lahaan jiray safwaan ibnu umaya ayuu ka gatay xabsibuu ka dhigay marka marka hadda masaajidku asiir waa lagu xiri karaa marka la leeyahay waa inaysan ka hor imaanin maslaxadii salaada iyo waxaas laakiin nin uun hal nin oo lasoo qabto oo meel masaajidka looga xirayo maslaxana laga leeyahayo in dacwadii la fahamsiiyo oo qur-aankii inuu dhagaysto kale iyo laga rabo ilaa isagoo carab u ahay waa fahmayay qur-aankee waxyaabahaas oo kale waa iskeenayaan dhib ma leh laakiin masjidku inuu xabsi noqdo sax ma aha masaajidkii marka ma lagu tukanayaa mase ma xabsi baa laga dhigaa ma xabsigu marka dad badan in lagu xiraa maslaxadii masaajidka asalka oo u ahaayo in lagu tukado ayay ka hor imaanay taa maaha wax laba hadda uu ka hadlayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mushriga in masaajidka inuu geli inuu geli karo gaalka lianna humaama gaal buu ahaa markaas masaajidkii baana lasoo geliyey masaladaasna marka xanafiyadu ayagu waxay leeyihiin aljawaazu muطlaqan waaba geli karaa sideedaba alimaamu اlmusani tilmiidka shaafici iyo maalikiyaduna waxay leeyihiin almancu muطlaqan maba banaanaba shaaficiyaduna tafsiil bay gelinayaanoo waxay leeyihiin masjidulxaraamka maya aayadda ile kusoo aroortay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada laakiin masaajida kale ha ayb baabu idkhaali اlbaciiri اlmasjida ratiga gelintiisa masaajidka dhexdiisa in la geliyo waxaa ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay rati in masaajidkii lasoo geliyo tabwiibkan hadda nasaa-i waa idlaaqay isaga tabwiibka bukhaari baa ka fiican oo wuxuu yidhi idkhaalu اlbaciiri fi اlmasjidi lilcilati lilcilati buu yidhi waa marka ay cilla ay jirto ciladana d wuxuu ka fiirinaa xadiidka uu soo wada hadda nasaa-i ibnu cabaas ayaa riwaayaadkiisa waxaa ku jirtay riwaayada abu dawuud qadima الnabiyu sal ly slama makata wa huwa yashtakii nebigu markuu soo galay isaga oo xanuunsanayo marka xanuunkaa dartiis ayuu ula soo galay ratigii masaajidka masjidulxaraamka oo inuu ka dego oo uu socdo ayaa dhib ku ahayd marka lil cillati waa bannaan tahay laakiin cillo haddaynan jirin asal maya taa iyadu waxay u baahnaaneen marka wax kale wa bihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi can cabdillahi bni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slama taafa fii xajati اlwadaac ayuu dawaafay calaa baciirin ratibou ku dawaafay korkiisa yastalimu rukna xajarul aswadka ayuu taabanayay bimixjanin bakoorad ayuu saa ugu taabanayay marka calaa baciirin waa dawaafay dawaafka xaggee lagu dawaafaa masjidkaa lagu dawaafaa dabca ayb qaar baa marka maadaama mar haddii dawaaf la sheegay xajarul aswadkiina meel uu ka taaban karo uu ka dawaafayo ee masaajidkii uu ku jiraa soo maha bannaankau ka dawaafaa lama dhihi karo hadduu bannaanka ka dawaafayo ul ma gaarteen xajarul aswadka waxaa kaloo xadiidkan maalikiyadu u xujaysteen xoolaha la cuno digadooda iyo kaadidooda iyo inayna najaas ahayn ayay xadiidkan u qabsadeen maxaa yeele hadday najaas tahay lama soo geliyeen meesha leanna xoole yaa kontarooli kara marku rabay iska ay iska saxaroonayaan marku doonou digaynayaa ratigi haddii digadiisu aynan daahir ahayn meeshana ay masaajid tahay lama keeneen halkaasay iyaguna ka qaateen meeshaan shalay waxaan umalaynaa waxaan soo marnay annabigu sal l slam wuxuu ku tukan jiray fii maraabid alghanam ariga xeradiisa xerada arigana diga ari lagama weynayo sida haalibka ma laga weynayo haddii la yidhaha marka waa najaas xadiidkaasna loo tawjiihiyo waxaa laga yaabaa inuu wax u dhiganayo salli iyo wax inuu iskaga dhigayay oo yani waxyaabaha waxaad moodaa in nooc takalluf in uunan ka marnayn kaadidii geele wax lagu daaweeyey nebigu uu yani qoladii ku daaweeyey inay cabaan waxyaabahaas adu marka la fiiriyo waa keeni karaan baabu nahyi can اshiraaءi wاlbayci fi اlmasjidi wa can اtaxalluqi qabla salaati اljumca iska reebidda layska reebay can ishiraa'i gadasho walbayci gadid fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa in wax lagu gado oo lagu gato wa can ataxalluqi lagu gata marka waxaa laga wadaa beeciiba in masaajidka lagu dhex rido shaygaasaan kaa gaday intaasaan kaaga gaday waa kaa gatay iga dhin intaas yeel caqadkii beeca in masaajidka lagu dhex sameeyo laakiin in masaajidka wax laysaga gudsado kare war wixii aan kaa waxaad maalin dhoweed iga gadatay deynteydii niyo isii masaajidka dhexdiisa waa bannaan tahay qisada ibn abi xadrad iyo kacb ibnu maalik ayagoo deyn isku haysta nebiga intuu fayday daah ee uu yidhi maxaa dhacay markaasuu yidhi ninkan waxbuu iga qabaa markaasuu yidhi saas uu ishaaray nebiga nus ka dhin uu yidhi deynta aada ku leedahay qad facaltu yaa rasuul allah waa rasuul allah waan sameeyey addi ilayhi kii kalena wuxuu ku yidhi waayahay adigana u gud marka taqaadi fi lmasjid waa la ogolaya laakiin caqdu lbayci washiraa fi lmasjidi baan la ogolayn wa can ataxalluqi qabla salaati اljumcati iyo in xalqa la sameeyo jumcada salaadeeda ka hor yani salaada jumcada intaan la gaarin oo khadiibka uunan soo gelin ka hor wabihi qaala ahbaranaa marka xalqadaanina dabcan waxay tahay laba macnoba marka waa lagu macneeyayo mid waxay tahay xilliga uu khadiibku yacnii khudbada uu ku jiro oo khudbada isu soo taago in xalqa ay socoto inaan la ogolayn amase oo markaa khudbada aynan xalqo kale aan lagu dul furin hadal kale ama inay tahay xalqo dadkii masjidka ama salaad tukan lahaa ama wax samaysan wax aqrisan lahaa inaan lagu wareerinin ile maalinkaas in lasoo hormaro oo salaado badan la tukada iyo ahayda وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراhيم qال أخبرني يحيى بن سعيد عن بن عجلان عن cمر بن شhعyب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اه وسلم نahاa wuxuu reebay عan التaxلqi yومa الجuمcaةi maalinta جuمcada in xalqo la sameeyo qabla الصلاة salaada ka hor khaطاabi wuxuu tilmaamayaa nin baa beri yani wuxuu u maleeyey taxaluqa in laga wada xiirasho ayuu u fahmay markaasuu yidhi ma aanan xiiranin qabla الجuمca afartan sano anoo iska ilaalinaya nahyigan mana ahan saas macnaha macnuhu waxay tahay xalqa in la sameeyo xalqo wareeg inta la sameeyo wacdi ama wax akris iyo ku saabsan waayo waxa la diidayay ee ma ahan tin in la xiirta maasha ma la diidin laakiin isagaa saas fahmay mararka qaar qofku haddii wax uu fahmo oo ay si qaldan oo wax u fahmo waxaa dhici karta inay muddo dheer daba socoto wacan ishiraa'i gadasho iyo walbayci gadid fi lmasjidina waa reebay nabiga sal l slam marka meeshaan khatiibu lbaqdaadi kitaabkiisa alfaqiih walmutafaqih ayuu wuxuu leeyahay taxalluqaanu ka hadlay khatiibu lbaqdaadi safxada lix boqol afartan iyo sagaal markuu soo arooriyey xadiidkan ayuu wuxuu yidhi hada alxadiidu maxmuulu calaa an takuuna alxalqatu biqurbi اlimaam xayثu yushgilu اlkalaamu fiiha can istimaaci اlkhudbati waxaa weeyaan buu leeyay taxalluqa la diidaya waa taxalluq in khudbada la maqlo tashwiishku keenayo ayb oo shuqlinayo in imaamka la dhegeysto taxalluq shuqlinayo faama ida kana almasjidu waasican masaajidku hadduu waasic yahay waalxalqatu baciidat min alimaam xalqadana wuxuu yidhi imaamka ay aada uga fog tahay bixaysu laa yudrikuhaa sawtuhu codka imaamkana uunan soo gaaraynin falaa ba'sa bidalika dhib male buu yidhi waqad ra'aytu kaafata shuyuukhina waxaan arki jiray buu yidhi shuyuukhdeenna oo dhan min alfuqahaa'i waalmuxadisiina yafcaluunahu iyagoo xalqo sameynaya qabla aljumca wa jaa miluhu can cidat min aلصaxaabati wاtaabiciin saxaabadii taabiciintana waa ka timid buu yihi sidaas oo kale markaasuu sanadkiisu wuxuu kusoo kaxeeyey yani can mucaawiyata bni qurata anahu qaala adraktu ثalaثiina min asxaabi الnabiy sal ا ly slam soddon saxaabi ayaan soo gaaray min musaynata qolada ah laysa minhm ilaa man acana aw ucina aw daraba aw duriba maca rasuuli اlahi sal l slam soddonkaasna ma jirin ilaa yani qof yani nebiga jihaadka la galay oo wax duray fii sabiili اllahi wax ku duray ama isaga la dhaawacay unbay ahaayeen yani wuxuu ka wadaa dad nebiga muddo dheer la socday waay ilaa dad nebiga la jihaaday maciisa hadday yihiin dad oo hal maalin nebiga arkay maahan dabcan idaa ka waxaan arkay buu yidhi soddonkaa idaa kaana yowmu ljumcati markay tahay iqtasaluu waa qubaysanayeen walabisuu min saalixi hiyaabihim dharkooda midka ugu fiican buu ayay labisanayeen wanasamuu min tiibi nisaa'ihim barafuunka haweenkoodana waa issoo marinayeen uma aatow aljumcata jumcaday imaanayeen wasallow ragcatayni laba ragcay tukanayeen uma jalasuu waa fariisanayeen yabuhuuna alcilma wasunnata intaan imaamkuba uunan weli imaanin cilmiyay faafinayeen marka iyo sunno xataa yakhruja alimaamu ilaa uu imaamka ka soo baxo saasay wax u akrinayeen abu hurayrana sidoo kale isagana waa laga hayaaba inuu yacnii waa xalqu waa waa wacdin jiray intuunan imaamka imaanin wax saxaabada ka midoo dhihi jiray fariiso ma jirin ayb uma saaqa haddana sanadkiisuu soo kaxeeyey ilaa mahdiy bni maymuun qaala ra'aytu alcalaa'a waاljurayriya waabaa nacaamata alxanafiy wamaymuuna bna siyaahin waabaa nadrata yataxallaquuna yowma aljumucati qabla asalaati ayaan arkay taabiciintan qaala cafaanu cafaan bnu muslim asafaar wuxuu yidhi wadakara mahdiyun akara min haaulaa'i intaan ka badanuuba sheegay lam axfadhum ee anaan xifdinin buu meeshaas marka taxalluqan marka isaga wuxuu ku fasirayaa waqtiga khudbada qabla aljumcana de qabla adaa'i salaati اljumca oo kale iska noqone oo waqtiga khudbada waaba qabla aljumca iyada lafteeda ayb marka walidalika xadiidkan qabla salaati buuba dhahaba feerikan inta aan la tukanin ka hor imaamkaa khudbaynaya soo maa marka xilligaas khudbada in nin oo wacdi iska gala lama ogola laakiin inta aan khudbadii la akrinin wax dhiba male marka dersi haddii la akrinaayo iyo weliba dad waxaad arkaysaa subaxa hore xataa dersi aan ogolayn oo yacni bacda alfajri mar haddii salaad subax la dukado maalinta jumcada waxba lama akri karay leyin taxalluqaa lagu dhacaa cilada marka de waa xukunkan waa haddii xataa sidii hadda xataa haddaan qabla aljumcaba dhahno qabla alkhudba xukunkan waa macquulu lmacnaa sababka loo diidayo waa la fahmi karaayo dadkii baa la rabaa inay yacnii kii nebiga ku sallinaayo iyo kii qur-aan akhrisanaayo iyo midka sunnooyin badan tukanaya iyo inuu fursad u helo aan la tashwiishinin ee bacda salaati alfajri wax joogaba male bacda alfajri waa la akri karaa marka wax haddii cillada la feeriya hda آkirه والlه أعلم وصلى الله وسلم على نبيinا محمد